beeralayda deegaano ka tirsan gobolka awdal ayaa khasaare xoog leh uu ka soo gaaray dab gubay guryo ay ku noolaayeen iyo dalagyadii ay ku tabcadeen beerahooda dadkaas oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dabkaasi oo aan la garanayn waxa dhaliyey uu muddo toddobaad ah guryahooda gubayay warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee bowrama haashim sheekh cumar good dadka degan deegaano beeraley ah oo hoos yimaada degmada dile ee gobolka awdal ayaa khasaare laxaad leh waxa uu ka soo gaadhay dab si lama filaan ah u gubay tiro gaadhaysa labaatan aqal oo guryihii ay ku noolaayeena iyo calafkii iyo dalagii midhaha ee uga soo go-ay beeraha sanadkan dhacdadan ayaa shacabka goobahaasi degani u sheegeen warbaahinta in muddo ku dhow toddobaad si maalinla ah dabku u gubaya aqal soomaaliyadii ay degganaayeen iyo goobihii kale ee calafka xoolaha ay ku xeraysanayeen taasi oo ay sheegeen inaanay garanaynin waxa dabkaasi dhalinaya maadaama ay yidhaahdeen xilliyada gubashada guryahaasi ay u badan yihiin wakhtiyada barqada
meeshaan jooga waxaa la ydhahaa duudweyne wuxuu ka mid yahay degmada dila annagu ma garananno wax na gubaya mana arkano waxaan se arkanaa iyadoo dabku uu ololayo hoostana laga soo suray sidii batroorkoo kale wuxuuna aad elbiriqsi ku mara aad ku arkayso inuu boodayo sidii batroorkoo kale halkan haddaad ag joogto ood laba tallaabo u jirto meeshu way bisishahay maacuun waxay reeruu lahaayeen iyo waxay huwanayeen iyo waxay gelayeenba dhammaan way naga wada gubteen ka u dambeeya shalay buu gubtay kuwa kale way ka horreeyeenoo muddo ayaanay sii marayaan hadhuuro yaryaroo noo baxay qaladun baanu iska dhiganoo halkaan bay ku gubteen dabkaa bilaabmaya meel ka bilaabmaya cidma arkayso isagoo buli yiri umadhawkaa la arkaya hooyadaa gubtay wixii aan gelanay wixii aan cunanay wixii aan hidhananay weelkii xitaa wax ku cunanay way ku basay aqalkaa wax gubay cidmaa kama sheekayn karto ilaahay mooye aadama ka warrama ma jiro marka waxalla wixiiaan dee noo yaalay hooyba ah hoyga wax walba lagu hoystaa hoygaa hooyo wixii aan ku hoysan wixii noo yaalay ee aqalada noo yaalay way baseen hantidii dee kayd wixii ama dadka dee xoolaha ama kayd noo ahaa ee caleemaha ama sagarooyinka noo ahaa wixii way israaceen aniga oo ah aaqil maxamuud axmed oo yuusufa aniga waxaa kale dhex yaallay waxaan ku yidhi alaab soolar iyo baytari iyo gorow iyo wixii reerku xulinayay ayaa ku jiray guriga waan ka maqnaa isagioo gubtay oo waxaan ku yidhi basay oo la baktiinayaan imitay haddii aan la baktiiyeyna dee sarac wixii beerta ka baxayo wixii dhex yaallayba wuu ku gubtay garowgii shimbirahaa dhameeyey waxaan ku yidhi dee wixii kana wakaa ku dhex basee dhex yaalla toban kabdadood ayuu haa oon miisnayn oon dee soo qaadnay oo kolkii aanu dee soo dhex dhignoonu ilaahay ula kaashiranoo dee aad bahool ku shubtiin aan lahayn dee haddana rabbiga ayaan qadarin dee inaa la cuno dee wixii kale ee dee aqalkuna aqal gacan yar u haayon dee wax walba iska dhigeen hadday busta ahayd hadday dhar ahayd hadday dee la ii gelayo dee martiduna ii gelasay aanu aan iska gelayay buu ahaa ilaa iyo haddaa dadkaasi ma helin gurmad dhanka maamulka dawliga ah oo heer gobol iyo dowlad dhexe ah sida ay sheegeen dhacdadan ayaana dadka deegaanadaasi la deriska ah ee khasaaruhu ka soo gaadhay dabka ku keentay cabsi iyo warwar joogto ah in iyagana uu soo gaadho wax caawimo ah oo dawlad nooga yimid macnuma arag hal bustaana macnuma kama arag horta ilaahay baanu wax ka codsananaa inuu bedel khayr qabana siiyo waxaan alla kuu soo dirin lama helo markaa haddii alla idhaaho waxaan ka codsananaa dibadda iyo dalkaba in waxtar lanoo soo taro weli waxba nooma iman insha alla de waan sugaynaa
waxaan ka codsananaa dowladda cidinamay soo gaadhin cidna nooma imanin keliya horta lamberko waxaan u baahnay booyado biyaah iyo bacanaloo keeno cagafna loo keeno bacaaan ka daba xidhanno iyo busayaashii wixii dhan baan u baahnayn maxaa yeele annaguna waxaanu nahay jaarka cabsi ayaan qabnaa waxaanu leenahay goormaan maxaayde dab inagana naxsuudan saasoo maan u baqanaanu taaganahay habeenkii ma seexano ilaahay baana ilaali maxaayde ilaalile la ilaaliyaa
dhanka kale maamulka degmada dile ee gobolka awdal oo aan la xidhiidhay guddoomiyaha degmadaasi aadan cismaan sidci ayaa u sheegay isaguna idaacadda v o a in aanay haynin ilaa iyo hadda waxaa dabkaasi guryaha gubaya dhalinaya dabkaasi wax dadwado maaha oo laydhaa waxaasuu ka dhalanaya ama waxbaa meel la dhigay ama raadca badan baa la galay waan dhex fadhiisaday waan dhex tegay micnaha anoo saa u fadhiya iyo lix meelood gubteen maalin maalmaha ka mid a ilaahay unbaa unba og wax kala ogi ma jiro dabkaa socda aqaladuna ayaa labaatan aqal iyo guryuhu marayaan waxa ugu daran ilaa waxa weeya labadii calaf korkii maanta la egay calafka xoolahaba ugu daran waayo waxa ku dhaca caleenta la guray ee ilaa lix meelood la dhigay baan arkay lix meelood ee la yidhi in alla kala fogeeyo ee lixdiiba gubteen ee midba adigoo arkaya kolka waa ka olole laydhaa u dabayaa biyo lagu shubo haashim sheekh cumar good v o a boorama